Xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo ay iska kaashanayeen Dowladda Hoose ee Galkacyo iyo ururada bulshada oo ka shaqeeya arrimaha nadaafadda. Ololahan nadaafadeed ayaa waxaa lagu banneeyay waddooyinkii xirnaa, iyadoo waddooyinka qaar laga guray geedaha loo yaqaan "garan waaga". Agaasimaha guud ee arrimaha bulshada degmada Gaalkacyo, Cabdiqani Maxamed Faarax iyo qaar ka mid ah guddiga xaafadda Garsoor ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololahan, iyagoo bulshada kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan.
"Sidaan ognahay waxaa bilicda magaalada iyo waddooyinkaba dhib badan ku haya geedkaana geed yuhuudka. Geed yuhuudkana sidaan ognahay wuxuu ka baxaa boosaska bannaan. Dad kale boosaska bannaan waxaan mataqaanaa u soo jeedinaynaa inay boosaskooda ka shaqeeyaan oo ay ka jaraan geed yuhuudka. Booskana nadaafadiisa ay ka shaqeeyaan sida gurigooda ay uga shaqeeyaan nadaafadeeda. Inay boosaskana uga shaqeeyaan geed yuhuudka ka jaraan, qashinka ka guraan. Haddii kale bilic xumo wuu u soo jiidayaa deegaanka. Sidoo kale degmadu qorshe ayay mataqaanaa ka soo dejin ka soo qorshe ayay ka leedahay boosaska bannaan een waaxda howlaha guud ee dowladda hoose. Waxaan u soo jeedinayaa inay bilowdo canshuurta dhulka bannaan oo boos kasta oo ku yaala degmada Gaalkacyo lix bilood ama sanad ay ugu dhacdo canshuur joogtaa ugu dhacdo. Sida midda guryaha iyo ganacsiga ku dhacdo oo kale. aad iyo aad baa u mahadsantihiin
aad iyo aad ba waxaan ugu mahad celinaynaa qolada degmada maayirka xogayaha agaasimayaasha arrimaha bulshada oo runtii iyo dhallinyarada waxaan leenahay dhammaan cid kastoo hawshaa nagala qaadqaadatay way mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa annaga ka garsoor ahaan waxaanu shaqayn doonaa maanto axada iyo berri oo isniin ah haddii ilaaha idmo dadweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama geedka la jarayo geed yuhuudka yahay uu ku wada yaallo biyaanateero ciddii biyaanateerkaasi wax ka noqoto walow aan ka taxadarayno haddana inayna dhib u arag ee hadhow ay meeshooda xirtaan markii geedka laga jaro bilicda iyo amni ahaan xataa xaafaddan waa ogtihiin amni ahaan waa waa lagu dhexyeelayaa dumarka markay adeeganayaan waxaa soo gasha tuugada geed yuhuud iyo tuugana waa walaalo ma kala tagaan marka walaalayaal waxaa idin leeyahay anoo ku hadlaya afkiinna iyo afka magaalada gaalkacyoodba inaad nagala qayb qaadataan hawshaa iyada ah aad gacan nagu siisaan ololahan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta nadaafadda iyo bilic soo celinta guud ahaan magaalada gaalkacyo